barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adigoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha disembarra waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku eegayno maraykanka iyo siday dhallinyaro badani u aragto gaar ahaan dadka booqashada ku yimaada mar walba anigu dhallinyarta waxaan u sheegi lahaa mar kastoo nolosha heerkeedu koru kaco chaalenjkeeduna wuu farabadan yahay halkan dadka ku nooli runtii waa dad challenges ama caqabaad badan oo nolosha ah maalin walba wajaha way ka caqabaad badan tahay waddankeennii waayo dee noloshii baa ka adag sidoo kalena waxaan idiin haynaa dhinacii heesaha xusuuso dhaadheer ayaan dib ugu noqonaynaa maanta
cabdiqays haddii uu fariintaasi gudbistay talow jawaabta yaa siiyey
waxaan filayaa caashe in codkaas dhallinyarada ayaa la fahmi doono aad iyo aadna khafiifka u ah waa aamino cabdulaahi goordho ayaad dhegaysan doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kableba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida
qarax xooggan oo loo adeegsaday gaari ayaa aroornimadii hore ee axaddan maanta ah ka dhacay duleedka dekadda cusub ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix iyo toban qof dhaawacna uu ka soo gaaray dad kaloo badan qaraxa ayaa ku habsaday shaqaalaha dekedda iyo ciidamada ammaanka taliyaha booliska ee magaalada muqdisho korneel bashiir abshir geedi ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a in mas-uuliyiintu ay baarayaan haddii gaariga xamuulka uu waday qofka geystay qaraxa ismiidaaminta amaba uu ahaa mid mar hore goobta lasii dhigay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka kooxaha dusha kala socda xasaradaha dalka siiriya iyo wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegay in dalka ruushku uu qaaday in ka badan lixdan weerar oo xagga cirka ah kuwaas oo ku khasbay kooxda isis in ay ka baxaan magaalada balerma oo ay gacanta ku hayeen wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa waxa ay sheegeen in ay goobtaas ku dileen ilaa saddex boqol oo ka mid a kooxda isis iyaga oo sheegay sidoo kale in ay burburiyeen ilaa koob iyo toban taangi iyo weliba koob iyo soddon gaadhi oo kale kooxda isis ayaa si weyn gacanta uga hayay magaalada balerma
axada wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaya magaalada washington barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa sida ay maraykanka u arkaan dadka booqashada ku yimaada mustafe sacad dhimbiil oo booqasho ku yimid dalkan maraykanka ayaa ka hadlaya waxyaabaha uu ku arkay iyo weliba isaga oo talooyin badanna siinaya dhallinyarada soomaalida ismaaciil xuseen farjar ayaa wareystay
dalkan maraykanka shantii bishii koob iyo tobnaad ujeeddadaanu ugu muhiimsaneed waxay ahayd inaan doorashooyinkan maraykanka dhacaya inaannu casharra ka baranno maadaama marka dalkii la joogo aanu goobjoogayaasha maxalliga aanu gacanta ku hayno doorashooyinka in badan aanu la socono si aanu casharra u soo qaadanno waayo waynu ognood dalka maraykanku dimuqraadiyadda heerku ka taagan yahay marka een, maalintii doorashadana waxaan joogay new york oo ahayd halkii runtii een, labadii murashaxee aqalka cad ku tartamaya ay ku sugnaayeen labada gooboodee ay joogeen labadaba waan gaadhay een, waan waxaan soo marnay meelo badan oo laga codeynayey waxaana la tusay maaragtay sistamka codeyntu siduu u socdo siay dadku u codeeyaan sida hadhow toole maaragtay eh, nidaamkan digitalka ah iyagoo ay ku codeeyaan tabulationka u sameeya waxaasoo dhan waan soo aragnay marka runtii dee doorasho aad yacni u sophisticated Waaw.
oo ah maaragtay doorasho een, casharo badan laga baran karo ayaan runtii soo arkay Een, goboladan hadeer california oo kale oo meelo kala duwanaad ka tagtay maxaa kaga baxay sawiradaad ku aragtay ee aa- aad ku xiiso geliya maxaa ka mid ah runtii waa run een, meelo badan baan maraykan tegey gobolo badan baan tegey waxaa ka mid ahaa een, ee, meelaha dalxiiska loo tago gobolkan california shir baa runtii laygu yeedhay wendey ahaa oo qolooyinkan soo maad arageen human right activistku ay meesha ku qabanayeen markii aanu shirka dhammaysanay toor baa nala siiyey waxaanu soo marnay meelahan dalxiiska loo tago ee, ama hollywood tiyaatarada waaweyn meelaha filmaanta maaragtay ee soo saara meelahaasoo dhan baan runtii soo marnay waa meel runtii aada ugu cimilo dhow een, dalkeenii saynkan hollywood meeshuu saaran yahay waa meel runtii buurtii sheekh aada ugu eg waa dhul dhulkeenii u eg oo s- xitaa cimilada la mid a laakiin dee aada looga shaqeeyey runtii marka markaad goboladan maraykan een, minnesota waan tegey oo ah halkay soomaalidu badan yihiin Ee, gobollo kaloo halkan koonfurta waan tegey sida north carolina oo kale runtii dee waa qaarad dhan oo waddan laga dhigay waa meelo kale cimilo duwan waa meelo kale dhaqan duwan state waliba runtii waxa uu leeyahay nidaamkiisa dhaqankiisa shuruucdiisa meelina meel mooga waa dadaad moodo imika waxyaalaha fanigeen arkay waxaa ka mid a dadka ku nool california haddaad weydiiso natiijadii doorashada iyo sidii ay wax u dhaceen waxaad moodaa inaanay danba ka lahayn doorashada iyo waxanba nin waliba businesskiisu ku feejigay waxay ku leeyihiin war anaga ciddii aqalka cad timaadaaba wax saamaynaya annaga nagu leedahay ayaaba iska yar waayo nidaam ayaa annaga isu kaaya xidha waa dadaad moodo in nin waliba dantiisa uu ka Wow.
fikirayo aanay siyaasad boqolkiiba boqol se innaga dadkeena gudaha jooga ay gu wada mashquulsan yihiin aan ahayn waxaa kaloo iyaduna meela yacni waxyaalaha muhiimka eed arkaysa waxaa ka mid a dee dalkan maraykan runtii oo dhaqaalihiisa iyo tiknolojiyadiisa iyo awooddiisa runtii la arkayo haddana dee dadku dabaqado kala duwan bay ku nool yihiin waxaad arkaysaa runtii dad baahan oo istriidyada iyadoo dhaxantu ay halkee maraysa imika gobolkan minnesota oo kale waxaad arkaysaa dad yacni istriidyada u taagan in shilimaan gacanta loogu rido iyadoo dhaxantu hadda halkay marayso ood sodhanayso talo qofkani hadduu laba saacadood dambe sii taagnaada malaha naftaaba ka boodi waan gartay markaa runtii waa nolol kala duduwan aada u kala duwan runtii waan gartay Een, dhalinyaro badan baa usoo tahriiba maraykan dabcan oo eh, ay u tahay muuqaal aada u sarreeya in halkan la yimaado waxaa laga yaabaa qofku marka uu halkaa joogo sawiruu maraykanka haystaa bal haddaad sawir sugaysi wiilka dhalinyarada ah ee hargeysa ama meelo kale ku nool eh, sawirka uu maraykan ka fili karo iyo waxyaabo badan oo qaarkood isbedeli karaan marka halkan yimaado horta een, waa si aad u nooshahay maha meeshaad ku nooshahay qofku hadduu noloshiisa tacliintiisa een, hadafkiisa hadduu waxa uu si fiican u qorshaysto nolosha guul waa ka gaari karaa meeshuu doono ha ku noolaado marka bey-addu kolley saameyn way leedahay waxaa laga yaabaa marka xagga jaaniska shaqada la eega iyo jaaniska waxbarashada inay ka jaanis badan yihiin laakiin mar walba anigu dhalinyarta waxaan u sheegi lahaa mar kastoo nolosha heerkeedu uu kor u kaco challengekeeduna wuu fara badan yahay halkan dadka ku nooli runtii waa dad challenges ama caqabaad badan oo nolosha ah maalin walba wajaha way ka caqabaad badan tahay waddankeennii waayo dee noloshii baa ka adag marka la eego standardka loo nool yahay marka la eego een, family ahaan baahida lagaaga baahan yahay shaqada inta lagaaga baahan yahay inaad soo saarto waxaasoo dhan markaad eegto runtii aad bay u magaranaysaa marka horta waxyaalo badanoo iminka marka la eego waxbarashada higher educationka waxa la dhaha waxbarashada sare aad buu ugu fiican yahay dalka maraykanku waa meeluu aad uga wanaagsan yahay marka anigu waxaan odhan lahaa qofka xitaa halkan imanaya waayo dadkeennu inta badan markay meelahan oo kala yimaadaan markaba waxa maskaxda ka gasha lacag un samee marka anigu xitaa dadka halkan yimaada ama bychan ama ha ku yimaadaan dee si ma garanaysaa saxa oo legal immigration ha ku yimaadaan ama si kaleba ha ku yimaadaan anigu waxaan odhan lahaa inay waxbarashada culays ka saaraan heerkeeduna aad buu u sarreeya marka anigu Waaw.
waxaan kula talin lahaa inay wax bartaan markay wax bartaan ayay professionkoodu wax u goyn karaan laakiin haddee markaba is idhaahdaan shaqeero hoose ka bilow qofku maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu arkayaa isagoo nolosha kusii adkaanayso taasina waa ta keenta dad badani inay nolosha ka dhacaan waan gartay Een, waxaan u noqon doonaa een, dhinacii een, eh, sonsaf oo kale aad soo hadal qaaday adiga kudhaaduna aad guddoomiye ka tahay sonsaf waxaan naqaanaa waa dalad jilayaal aan dawli ahayn shaqada ugu weyn maxay tahay
Een, shaqada ugu weyne runtii aanu qabanaa marar badanna waan sheegay waxa weeyaan een, in cod bulsho oo midaysan la helo oo ka jawaaba baahiyaadka asaasiga ah. hadday tahay shuruucda hadday tahay een, ee, arrimaha muhiimka ah ee dalka ka soo baxa waxyaalaha ugu waaweyn aynu ka shaqaynana waxaa ka mid a curinta ama daba socodka xeerarka lagu dhaqo bulshada dimuqraadiyadda iyo geedisocodka nabadda horumarka iyo ka warhaynta bulshada nooc kastoo ay leeyihiin waa meelaha eryooyinka ugu waaweyn runtii ay soon safay ka shaqaysaa gabagabadii innagoo kusii dhow een, doorashooyinka waxaa jira een, waxaa ka shaqeeya een, dhalinyaro kala duwan oo boqolaal gaadhaya oo dhinaca kormeeridda howlaha doorashooyinka ma is leedahay een, doorashooyinka somalilan oo kale ama eh, waxay- waa- waa waa qaar ka mid a kuwa ugu een, shaqo abuurka badan idinkuse een, door noocaa bay dhalinyarada ka qaataan kormeerada u direysaan howlaha doorashooyinka oo kale runtii waa runoo dee dhalinyartu wacdi ugu badanay ka shaqaysaa waayo system teknolojiyadan casriga haddii cid aan dhalinyar ahaynba horta kama geyoonayso maanta haddaa istiraadad waaweyn u dir maba ka geyoonayaan oo imika diiwaangelinteennu marka la eego dee marka la eego iris iskankan ama ishan la sawirayo waa tii ugu horreysay baa layidhi marka hadday noqoto komishinka doorashooyinka oo marka la eego goobaha dadka gacanta ku haya kombiyuutarada waxaasoo dhan iyaguna dhalinyar bay shaqaaleen annagu haddaanu nahay ururada bulshada rayidka dadka ugu badanaynu shaqaalaynaa waa dhalinyaro marka runtii shaqo abuur waayo aragnimo inay dalkoodii wax ku kordhiyaan fursado badan bay runtii dhallinyarta u tahay iyo kalsooni badan oo ay- ugu dambaynta ay dareemayaan waxa halkaa lagu kala baxay hogaamiye iyo hogaamiyeyaal badan lagu soo dooranayo inay iyagu ahayn mishiinkii dhaqaajiyey marka runtii waa waa waa aad bay u fiican tahay in dhallinyarta la dhiirigeliyo
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana marti ku ahaa mustafa sacad dhimbiil oo booqasho ku yimid maraykanka islamarkaana ka hadlayay waxyaabaha uu ku arkay iyo weliba talooyinna uu u jeediyey dhallinyarada soomaalida halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhalinyaro ku nool gobolka mudug ayaa isu xilqaamay inay gurmad u fidiyaan dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada waxaana uu nooga soo diray warbixintan dhalinyarada magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay gurmad dhaqaala loogu aruurinayo dadka ku nool miyiga mudug kadib markii deegaanada miyiga ay ka dhacday abaar saameyn ku yeelatay nolosha reer miyiga oo ku tiirsan dhaqashada xoolaha waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa laga bilaabay qayladhaan dhaqaala aruurin loogu sameynayo dadka xoolaha ay abaartu dhaafisay waxaana fagaarayaasha bulshada ay isugu yimaadaan dhalintu ka wada wacyigelin sida uu ku waramayo guddoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug ee maamulka puntland jacfar yuusuf cabdalle
Een, maalmahan waxaan wadnay gurmadka abaaraha dhalinyarada gobolka mudug Een, intaana gurmadka samayn waxaan bisinay kooxo wariye ah oo soo qiimeeya dhinacaya adduunka abaaraha ee ka jira Een, maasha allah kabacdina waxaan qaadnay ololo ballaaran ilaa kuntumaye dhalinyaro ah oo ololo ballaaran samaynaya oo mataqaanaa dad u gurmanaya oo dhaqaale ka aruurinaya goobaha ganacsiga bulshada qeybaheeda kala duwan meelaha maqaaxyaa dadka ay isugu yimaadaan meelaha mataqaanaa dadka uu ku badan yahay maasha allah waxaan sameynay guddiyo dhaqaale oo dhaqaalaha maamuli doona oo isugu jirta culamaa udiin ganacsato iyo dhalinyaro iyo saxaafad maasha allah barnaamijkaas si fiican buu u kacay meel fiican buuna marayaa waxaana rajaynaynaa hadduu alla idmo in mataqaanaa koley ilaahay mataqaanaa deeqdiisa dadkan balaadanka ah deeqi ka dhah laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay ruwaaba khayr qabana siiyo annaguna insha allah deegu waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo mataqaanaa abaare ka jir dadka say u kala jilcisan yihiin ciidiid maxamed cali guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee galmudug ayaa v o e da u sheegay in dadka ku nool koonfurta magaalada gaalkacyo ay ugu qayladhaamiyeen dadka abaarta haysa waxaana tabarucaadii ugu horreysay ay gaarsiiyeen deegaanada ugu daran abaarta bismillahi raxmaan raxiim aada ay mahadsantihiin dahweynta v o e waxaan dareemaynaa in ay ku jirto gobolka abaaro aada iyo aada u halakeeyey dadkiiyo dunyadii waxaana dareen buuxa lagu dhariyey dhibaato alxamud miyiga haday xoolo tahay iyo hadday dad tahayba dadku waxay gaareen heer dadku ay macalulaan xooluhu waxay gaareen heer ay u baktiyaan alaabtoogeed waxaad dareemaysaa meelo isku jira ilaa todobaatan kilomitr in biyaha la isaga doonanahayo oo ay qaaliyoobeen biyihii ay qaaliyoobeen waxaa laga yaabaa meelihii ay ka joogeen halkan doolar maanta in laba iyo toban doolar ay marhayaan fuursadii biyaha ay marayso taasi waxay nagu dhalaysay inaan garab istaagno dadka walaalahayna ay dhibaatadu ay gaartay waxaanna sameynay gurmadiyo iyo weliba qayladhaamo ayaan sameynay waxaa noo soo baxay inaan meelaha qayba kamida aan biyo ka qaybino meelaha qayba kamida aan cunto ka qaybino haddana waxaa noo socota adii alla idmo inaan sameyno gurmud xoog leh oo bulshada dhincan kicinayno oo looga qayb qaadanahayo taakulaynta iyo ka qayb qaadashada ilaa ay abaaru saameeyeen annaka markii laga soo noqdo wacyigelinta aan sameynay waxaa noo wehliyey inaan deeqdii aan aruurnay aan geynay oo bulshada qeyliyada kala duwan aan meelihii babarna aan geynay inkastoo xaddiga abaarta ee laga soo sheegaya miyiga mudug ay tahay mid aada u adag haddana doorka dhallinyarada ayaa ah qayladhaan dadka waxhaysta loo weydiinaya dadka iyo xoolaha ku dhibaataysan jiilaalka dabadheeraaday
xoolihii oo baaba'aya baadkii oo dhammaaday iyo bila'aadankii dadkii mataqaana oo naftooda khatar ku jira alyacni waxay soo arkeen tusaale haddaan kuusoo qaato waxay la kulmayeen hooyo sideetan ariga haysatay hooyadaas sideetanka arigaa waxaa uga haray toban neef oo caata a aan socon karin toddobaatanka kale waa ka baaba'een sidoo kale caruurma joogin cunug ee dhashay oo mataqaanaa ayayo u ahayd baa u joogay cunugiina bahal baa ka qanina sidoo kale oday haystay toddobaatan ari oo neefa oo asna ay uga soo harta saddex toban saddex iyo toban ari ay uga soo hartay oo arigii iyo geeligi wixii ay ka babaqtiyeen marka masiibo ba-an baa ka jirtay maasha allah taasaa sababtay inaan mataqaana aan u gurmano haddana meel fiican bay wax noo marayaan ilaa iyo hadda shan beri baan wadnaa hawshaan dhaqaalo dhan toddoba kun oo dollar meelahaasaan aruurinay waan boogaadinayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee gaalkacyo oo hawshaa mataqaanaa u kacday oo dadka mataqaanaa masaakiinta ah ee mataqaanaa qoraxda iyo raadka iyo baadla-aanta haysata u gurmatay aad baan u boogaadinayaa haddana waxaan qorsheynayna ilaahay subxana watacaala idinkiis inaan biyaha oo uga daran inaan magaalada gaalkacyo intaan biyo ka dalbalno aan biino meelaha ay aad aadka ay arrinta dhibaatada uga jirto waxaan rabnaa in masaajidada aan laga istaago haddii aan la idmo waxaan rabnaa in iskuullada laga istaago waxaan rajeynaynaa inaan ka istaagno goobaha bulshada isugu yimaadaan mereeyaha waaweyn iyo weliba suuqa bartankiisa haddii aan la idmo inaan intaas qabanno waxaan sidoo kale aan rajeynaynaa dadka jaaliyada dowladda jirta ilaahi subxana watacaala idinkiisa inay iyadana naga caawiyaan barnaamijkaas qaabbi aan dadkaas u gaarsiin lahayn laakiinse ay jiraan nin aan la sheekeysanay ama dadka aan wax gaarsiinay kamid ahaa in xoolaha uu haystay uu yidhi hal tiro iyo labaatan neefaan haystay maantana ay u harsaneed ilaa soddon iyo laba neef ay u harsaneed waxaad dareemaysaa dhibaatada dadka soo gaartay qoysas fara badan oo noocaas ayaa jira waxaan aragnay dad riimiyi ah oo iyana yidhi halkan baa dadkii waaweynaa carruurtii looga tegey xoolihii intii hartayna waxaa loola cararay meelo la isleeyahay ama wax laga hel ama biyo ay ka dhow yihiin waxaa jira marka dhibaatooyinkaas wax la mida jira cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu umahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan guud ahaan dunida islaamka waxaa maanta uu ku beegan labiyo tobanka bisha rabiicul awal oo ah xuska dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa haatee waxaa dalkan maraykanka gu- guud ahaan gaar ahaan meelaha ay soomaalidu ku badan yihiin sida minnesota oo kale ka dhacay munasa- munaasabado lagu xusayo dhalashada nebiga taasi oo ay kasoo qayb galeen dadweyne ka kala yimi guud ahaan gobolada maraykanka haddaba wariyaha v o a ee gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan munaasabad ka dhacday minnesota ayaa waxa uu waraystay guddoomiyaha guddida qabanqaabada munaasabadaas sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuurul iimaan ee gobolka minnesota maasha allah kaana xafladan aad iyo aad waxaa usoo qabanqaabiyey gobolka minnesota ee aan joogno muslimiinta ku nool qaas ahaan masjidka nuur iimaan waana hawl in muddo aan soo wadnay oo waxa aan qabanayno iyo qaabka aan u qalqaalinayn aan fahamsanayn in ilaa shan iyo toban sano muddo ah aan soo wadnay mar walbana sidaan usoo qabanqaabinaa maasha allah sidii aan maleynaynay iyo si kasii fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbilcaalamiin magaaladeenna keliya ah ma ahan waxaa laga yaabaa magaalooyinka qaar in boqol qof dad gaari ay ka yimaadeen sida colombus ohio kaleeto sida missouri oo kaleeto sida chicago oo kaleeto ilaa iyo seattle waa laga yimid california waa laga yimid xataa waddanka dibaddiisa oo aan maraykanka ahayn dad badan ayaa ka yimid waxaa jirta inta badani kuma muxaadarooyinka ka baxahayay muxaadarooyin kala gedisan ayay ahayd dad fara badan ayaa su'aal ka qaba oo markii la dhaho mawliidka Een, dadkaasi jawaabtaad siinaysa awalan horta sidaa arkaysaba xafladdu tawjiihin bay ahayd islaamka dhan meesha ay u socdaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa laga rabo iyo masiirkooda in lagu tawjiihiyo oo lagu- lagu jihayo waddada saxda ayay ahayd haddaan usoo laabto marka dhanka mawliidka mawliidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi horta waxaa lagu sameeyaa afar shay baa saldhig ah wax lagu sameeyo number one qur'aan la akhriyo midda labaad number two nabiga oo la ammaano sali lagu ammaano midda saddexaad siirada nabiga oo laga sheekeeyo iyo wixii islaamka u wanaagsan oo dhan markaas maqluha midda afraad sasuq lagu bixiyo mid walbana horteeda ayaa diintu u ammaantay oo mid walba haddii sadaqada la yidhaahdo qur'aan iyo aayaadka soo koobi kara saacada kuma soo dhammayn karno haddii la nabiga oo siiradiis laga sheekeeyo iyo ambiyada dhammaantood waa hadde wax la soo koobi karaa maaha waa diinta nuxurkeedii haddii la yidhaahdo shicirka la ammaano asxaabu rasuulillaahi ashcaarta nabiga ay ku ammaaneen keliya baa kumanaana intaasoo diiwaan dhowr boqol oo saxiibaa nabiga ammaantay haddii la yidhaahdo dadkii oo la tawjiihiyo ama la isku keeno ama qur-aan la akhriyo midna wax walba waa wax qur-aanka iyo sunnada laga qaadanayo waxaa kaloo jirta oo mar kasta ogtiin culimmada ka maqashaa nebi moxamed asagaa inta soomay ayaa markii la weydiiyey jawaabihii uu ku jawaab waxaa ka mid ah waa maantii lay dhalay dadka marka arrintaas xoogaa waxay ka yidhaahdaan waxay yidhahdaan waxaa ka mid ah nebi moxamed mawlid ma samaynin abubakar ma samaynin maxaa loo samaynayaa waa sax nebi moxamed sidaan aan u samaynayno uma samayn laakiin si ka duwan buu u sameeyey abuubakarna haddee maxabada nebigu ku jiraba dheyli buu nebigu moxamed dul taagnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wixii abuubakar nebi moxamed uu sameeyey cid u samay kartaa ma jirto naftiisu ku furta annagu wax yar baan inta isku nimaanaa ka sheekayna maane asagu naftiisibuu u dhiiba nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddii marka middaas la yidhahdo nebi moxamed saan uma samayn xataa la yidhaahdo dee nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi boqol waxyaalood ama kun waxyaalood oo aan xilliga nebiga jirin ayaan samaynaa oo ay ka mid tahay qur-aankaa noo qoran musaxaf xilliga nebi moxamed ma jirin kitaabada qoran oo dhan axaadiis tafaasiir naxwi midda kale oo aan rabo dadka inaan xasuusiyo xafladaad badan baan samaynaa mu'tamaraad diini dad badan masaajid aan waxay sameyn mu'tamar joogto ah lama sheekeeyo lamana bidcaysiyo su-aalna lagama keeno midda su-aasha laga keena waa midka nebiga waxaan leeyahay marka waxa diintu xujo ma aha nebi moxamed waxaan ma samayn laakiin waxaa xujaa nebi moxamed waa diiday iyo waa amraa xujo noqonaysa laakiin tarkigu xujo saxa ma ahan nebi moxamed wixii ka dembeeyey oo kumanaan oo khayra diinta loo bandhigayaa hadday sunnadii nebiga iyo qur-aanka waafaqaan waa la samaynayaa haddii sunnadii nebiga iyo qur-aankii ay- ay waafaqi waayaanna waa laga hartoomayaa marka tarkigu xujo ma ahan Een, waxaa jirta dadka een, inta badani ka soo horjeeda mawliidka ay ku doodayaan Een, maxaa hal waqti loogu aadiyaa waqti kasta ma la sameeyo maasha allahu waa arrin aad u fiican oo la isweydiin karo horta waqti in wax lagu aadaya waa bannaan tahay oo nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadda soonka itniinto kaleeto markii wax laga weydiiyey waxaa nebi moxamed markuu madiine galo wuxuu arkay yuhuuddii oo sooman maalinka itniinta maalinka ilaa cafwan waa waa hadalhamaan kuwa jira nebi moxamed waxaa la weydiiyey bisha maalinta caashuura oo bisha ay tahay muxaram tobanka soonkeedii ayuu wuxuu markuu madiine tegey intaas waa ku laabanaya nebi moxamed salawaatu rabbi wasalam aleyh markuu madiine tegey ayuu wuxuu arkay maalinka caashuura ee bisha muxaram tobanka ay tahay ayagoo sooman maxaa u soomantihin buu yidhi waxaa yidhi waxaan u soomannahay waa markii ilaahay uu badbaadiyey nebi muuse fircawn qomkiisu la halaajiyey nebi muuse anaa in kaga xaq badan buu nebi u ahaa anna nebi baa dhahay nabigu fasaama wa amara bisiyaami ilaa yowmina haada sanad walba horta maalin baa la soomaa marka horta sanad walba in wax la sameeya waa bannaan tahay usbuuc bay bannaan tahay balse annaka maba ahane annaku every saturday hadda meeshaan magaalada megabolis aan joogna xafladda mulidan ku dhigna every saturday baan isugu nimaanaa Ev- sabti kastaan isugu nimaanaa waxaan kaloo isugu nimaanaa mar kastoo aan waqti heli karno jumcada iyo isniinaha isugu nimaanaa marka midaan dadkii dee oo intaasoo gobol dadkan everyday la isuma keeni karo in hal mar oo jamcaana la qabto meel walba lagu joogana hadda maalinka berri ah saddex mawlid baa ka dhacaysa magaaladeennan bisha dhan bay soconaysaa sanad maahan oo maalin maahan oo bil maahan nin aan maalidoosa jikaha kula kulmay ee waddanka bakistaan u dhashay wuxuu ugu yidhi shan iyo labaatan sano bil kasta labiyo tobankeeda ayaan nabiga guriga ku weyneynahay waa macnaa bil walba sanad maahan sana maalintii u sameeyaa marka xujo noqon mayso taasi iyadoo ay bannaan tahay in bil sanadka wax lagu dhigo ay haddii adillada aan soo sheegnay misena maba samaynay daily baan samayna nabiga tacdiimka salawatu rabbi wasalaamu calayh dadka ka soo qayb galay dad intee tiradheg baad ku qiyaasaysaan wallaahi aad hadda mataqaana ma aana tirin laakiin wax la odhan karo kumanaan weeye oo hadda dadka meesha markii inta meeshaan hoolkan hool aad u weyn weeye dadka hadda inta halkaas yaacaysa kaliyaan wax la soo koobi kara la arag marka annagu laakiin inta badan xawaaley laba kun oo qofood ayaan risfiri garaynaa meeshooda marmarna kor bay u dhaafaan dadka meesha kuraastii lagu talagala waa ka bataan baa dhici karta En su-aasheeda ugu dambaysa en waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan mawliidka kani en ka dhacaya en magaaladan minneabolis dadkaasi en hurdadooda iyo jiefkooda iyo transportkeeda seebaad ku maaraysaan maasha allaahu horta xafladda sidaa u jeedaba meelo badan xafladda sidaa lagu soo laguma soo gelayn hadda markay noo dhammaatana waa gebangabaya casho ayaan tegaynaa waa diyaarin maanta waa la soo qadeeyey dadka muxibiinta oo nebiga maxamed jecel salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa si falanteera oo dawcan ah cidna aysa u weydiin bay guryahoodina inta banneyn yidhahaan martida nebigan u bannaynaynaa cunto joogtaana diyaariyaan waxaa laga yaabaa hal qof oo ka mida dadkaas inta gurigiisa banneeyey misena inuu ku soo adeegay kun doolar oo shukumaanno iyo go'yaallo iyo roog nadiifa iyo cunto iyo macmacaan uu gurigaas dhigay si shanta qof ama tobanka qof oo joogaysa ay wax walba u helaan marka waxaa suurtagala dadka qaarkiis qof inuu gurigiisa diyaariyay kun doolarna uu ku diyaariyo diyaarintiisii uu ku galay marka saas ayaan ugu diyaarinay boqolaal qof hadda guryihii mataqaanaa aan diyaarinay weli qaar noo sii banaa marti kastoo timaada aan qaabili karno marka shantaas beri oo culummadu imaanahayeen ama khayrku socday dadkaas ayaa sameeyey martiqaadkaas iyo khayrkaas ilaahay khayr ha siiyo waanan u ducaynaynaa waana uga mahad celinaynaa in meel kasta oo nebi maxamed lagu tacdiimiyey ee cidda tacdiimisa iyo qof kasta sunnadina u gargaartana meel kasta jooga waa u ducaynana waan u mahad celinaynaa sidaasaan hawshaas ku dhacday kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed cabdi caafi oo u warramayay wariyaha v o a cabdikaasif yuusuf aadan gebagabada idaacadda waxaan ku soo xidhaynaa aniga iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuud heestan aad maqlaysaan midhaheeda waa heestay si wada jira ugu luuqeeyaan fannaanka cabdiqays iyo amina cabdulaahi
xagaagun muhaanaye untaa hadda laga maraa maraayoo laga maraa malaha guumaanahan malaha guumaanahan
adaan ragga ka mudaan milkaha kaa soo midhe sidii midhagaad ku yaal urkayga u soo mude adaan ragga ka mudaan milkaha kaa soo midhe sidii midhagaad ku yaal urkayga u soo mude anaan muukurkii hawan mawalada kugu hoday aanan muukurkii hawan oy mawalada kugu hoday adaan ku maqanahe maqanahe maqanahe midhkaasuu nuur ka geli oy midhkaasuu nuur ka geli
sidii mayay horayo mahigaan subax da'ay mariya labaa laysmutaa dhaxan mari noqonaye sidii mayay horayo mahigaan subax da'ay mariya labaa laysmutaa